bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurfayle dhugunsadyaal ha ka dhowaada warka duurnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaan isinka dhugunsada doontaan iyo waliba ayo shalciyiina imtixaanka shahaadiga ee dugsigii sare oo geeka ku bilaawaday magaale gobolada dalka ra-iisul wasaaraha dalka iyo beelo caalamka iyo madaxweyneyaalka maamul goboleedyada oo shiran ku socda magaalada muqdisho weerar la kadilay xubno ku tirsan ururka al-shabaab oo ciidamada dowladda oo fuliyeen dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay la xalli doono tabashada reer hiiraan tababar la-aan heli ciidamo ku tirsan ciidamada dowladda midowda musharaxiinta oo sheegeen inay uruuci doono dadaaladii oo inka jiraan doorashada dalka qarax khasaare jeysidoo kudhii jubbada hoose dhismaha golaha deegaanka degmooyin galmudug ku tirsan oo la hakay puntland oo geeka ayaana bilaawtay wejiga lamaad ee tilaalka covid akhbaaraadka binaanka qodobka warkaanaysin ka dhugunsan doontaan yaa waliba usayaa madaxweynaha turkiga oo xariga ku jari masaajid dhismadii usadood badan ku dhalatay waayahay duhur fayle dhugunsadayaal waa maalinimo sabta ee taarikhdan iyo ka beeganta labaatii sagaalka bila shanaad lamudka labaatii kow tantaas waliba ayo ahaayana qodobada warkaana duhurnimo isinka dhugunsada doontaan inis diyaareeyoogii oo faahfaahsan waayahay duhur fayle dhugunsadayaal wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa geeka shaaciday inay afartii lama kun oo ardayyo unfadheedan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka tumiyo lamaad ee ama foonfoorka kaasoo geeka ku bilaawaday magaalada muqdisho iyo gobolada dalka mas-uuliyiin ku tirsan qeybaha shalduwan ee dowladda ayaa kormeeray goobaha laga qaaday imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare mas-uuliyiinta ku tirsanaatay dowladda ee ku qeyb galay furitaanka imtixaanka ayaa waliba ku mid hayay wasiirka waxbarashada dalka cabdulaahi abuukar xaaji iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar walibaan iyoo hadal ku jeediyeen furitaanka imtixaanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa sheegay in geek iyo unsuurta galiy iniyo si rasme indaa furan qaadista imtixaanka shahaadiga ee fasalka tum i lamaad sidoo kalena iyo umuuqata in waalidiinta iyo dowladda soomaaliyaba iyo fadahayn in owlaada soomaaliyeed iyo walbaradaan
inaan daahfurno ama aan bilaabno imtixaankii fasalkii labayo tobanaad ee ardayda dugsiyada sare waddanka oo idil aada iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay maanta inaan
wasalaamu calaa rasuulilah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيرك وحبرشدة iyo tacliinta sare gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir agaasimaha gudaha wasaaradda waxbarashada mas-uuliyiinta booliska iyo saxaafadda saraakiisha kala duwan maamulaha iskuulka iyo madaxda wasaaradda dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo maanta waxaa inoo suurto gashay ilaahay iidamkiisa inaan si rasmi a u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka labiyo tobnaad ama foonfoor hadba sida loo yaqaan ardayda dugsiyada ee soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii labiyo tobnaad imtixaankoodii u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedka laba kun labaatan labaatan iyo kow waxaa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay halkan isla iskuulkan sanadkii kasii horeysay shan iyo tobanka fifteen may baynu ku daahfurnay markaad eegtid laba kun iyo toddobiyo toban ilaa hadda sanad walba waxa soo kordhaya ardayda fasalka labiyo tobnaad imtixaanka u fadhiisanaysa waxay ka turjumaysaa dadaalka dowlad iyo shicib aan ku wada jirno iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodii inay iskuulka u diraan dowladdu taagtu meel ay dhigtaba ay u dadaasho in da'yarta soomaaliyeed wax bartaan taasaa ka markhaatiya amnigina uu soo kordhaya nabadgelyadii soo kordhayso lagu soo hiranayay iskuulkiiyo waxbarashadii ardaygii inuu waxbarasho labiyo toban galaas ah dhammaysto dabeedna ku hirto hadhow jaamacad inuu galo mustaqbal samaysto dalkiisa wax ku soo kordhiyo horumar uu gaadho dhammaan ahaana shacabka soomaaliyeed ee dowladdiiba haddaan gacmaha isqabsanno aqoonta iyo maskaxda dhisno waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay waxaan u hambalyeynayaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada ee gobolka banaadir ee booliska maamulayaasha iyo mas-uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan waxaa kaloon u hambalyeynayaa saxaafadda had iyo jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saartay iyo xil marka ay jiraan een, howlaha iyo xafladaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda ee, ka hadalkooda kaalin ka qaata Ee, iclaamka ama miidiyuhu ee, qayb weyn oo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ee, oo ah positive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana een, caruurtii iyo dhallinyaradii iyo daayartii waxaa le idinkuna halkiinaa kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan waa mahadsantihiin imtixaankii sana dugsiyeedka ee, sanadkan labakuniyo kow si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaan u hambalyaynaynaa guul baan u rajaynayaa waa u hambalyaynayaa waalidiintii kusoo tacabtay ee kusoo dadaashayna guul baan leeyahay hambalyo
dhiniga kaleed wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar xaaji ayaa sheegay in imtixaanka dugsiga sare usagee ka bilaawaday galmudug hirshabelle maamulka koonfur galbeed iyo jubbaland waana lagala- la kagalahay boqol labaatii kow goobood markilaha ku bilaabo gaalkacyo ilaa iyo beled xaawa walibaana sidoo kaleed wasiirkuuse sheegay in maamulka puntland iyo imtixaanka horey oon qaadeen waana fadheetay in ku badan shan kun arday sidoo kaleedna sanad walba ee sanadba sanadka ku dambeeytay ha kor rahayta ardayda galaasa imtixaanka dugsiga sare
waxaa maanta farxad noo ah inaan daafurno ama aan bilaabno itixaankii fasalkii labayo tobanaad ee ardayda dugsiyada sare waddanka oo idil Een, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib een, sanad waxbarasho ah oo aad loo soo dadaalay een, maanta inaan imtixaankaas ardada ay gelayaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imtixaanka waxaa lagu geli doonaa boqol iyo koob iyo labaatan goobood marka laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa dhobley ilaa beleda xaawo waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay soddon iyo lix kun boqol iyo afartan iyo saddex Een, dowladda puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo shan kun iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay Een, waa- waxaad dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan waa ilaahay mahaddiis mahaddaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed oo fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay Een, ardadoodan iskuulka u diray annaga ka wasaarad ahaan waxaan dadaal ugu jirnaa in la kordhiyo ardayda iskuulka aadaysa si waddanka tacliintiisa loo hormariyo tiro ahaan iyo tayo ahaanba si aan ula tartamno wadamada geeska wadamada bariga afrika aan iskula naalno iyo caalamka intiisa kaleba waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa een, ardaydaas soo dadaashay guulna waa u rajaynayaa waalidiintoodana waa u mahad celinayaa juhdiga ay ku bixiyeen waxaan kaloo u mahad celinayaa macalimiintii iyo maamulayaashii wakhtiga badan ku bixiyey inay ardadan heerkan soo gaaraan waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradaha maamul goboleedyada iyo iyo gobolka banaadir oo iyagana aad iyo aad intii aan wada shaqaynayna aad isu cilqaamay in arrintaanay sidaan maanta soo gaarto Ee, waxaa kaloo aan aad ugu mahad celinayaa ciidamada booliska soomaaliyeed oo sanadkii toddobaad ee, ab- dul taagan imtixaanka nabadgelyadiisana ilaali- ilaalinayaan waxaan kaloo hadda u mahad celinayaa een, kormeerayaasha iyo maamulayaasha iyo iyo ii sheeg waa- ah, macallimiinta ardada waardiyeynaysa Een, kulligiin guul ayaan idiin rajaynayaa
dhiniga kaleed waliba magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed sidoo kale laka daahfuray imtixaanka iyo oona daahfurtay imtixaanka wasaaradda waxbarashada iyo qaadaha tee fasalka tumi lamaad kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed waana ee gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed shamse maxamed yarow wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sanad kasta qaadasa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyo oona la diyaariyo la diyaariyo qaab waafaqsan nidaamka waxbarashada dalka dhinaga kaleed weerar ka dili xubno ku tirsan ururka al-shabaab oo ay qaadeen ciidamada ama iyo fulyangaro ciidamada dowladda iyana sida faahfaahinta warkun usniinka fiiriya sida faahfaahinta warkun usniinka fiiriya cabdimajiid aadan abuukar sacdooyinka lahadhaafi weliba dagaal culusan dhehaya ciidamada dowladda iyo al-shabaab kudhiye deegaanaha ku tirsan gobolka shabeellada dhexe deegaanada dagaalka kudhiye iyo weliba ku mid ah deegaanka waraciishe iyo weliba gallaba shiir kadib markii deegaanadaasi iyo weerar qaadan ciidamada dowladda ee soomaaliya taliyaha ciidamada xooga dalka jenaraal odowaay yuusuf raage weliba uu sheegay in dagaalkaasi ciidamada xooga dalka iyo gulweynku diran islamarkaasna al-shabaab iyo ku dilaanto meeshan xubnooda taliyaha weliba la hadalay idaacadda codka ciidamada qalabku wada welina hadalshi uusan daskadaray in ciidamada xooga dalkayo sii wada doonaan howlgalada al-shabaab lagunku saaro deegaanada hooskooyow degmada raag ee leh iyo weliba magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe saraakiil ku tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya weliba dhawaanyo sheegana inyo weeraran deegaano ku tirsan gobolka shabeellada dhexe oo waana iska aruuriyan xubno ku tirsan al-shabaab oo fada in weerar meelasay ka fuliyaan
waayahay meele ka dhaafnay een cabdimajiid eedan mahadsanyi xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee shaacidi iniyo ku qeyb qaadan doon ee neero xukuumadda federaalk soomaaliya ee shaacidi iniyo ku qeyb qaadan doonaan halka gaar halka deerowka cabashada maamulka hirshabeelle ay ku qaban shacabka ku nool deegaanada gobolka hiiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaal ayaa sheegay in la xali doono cabashada dadka ku nool gobolka hiiraan islamarkaasay tiniyo diyaar nageeyin xalla deela wasiirka oo la hadlaya b b c da waliba uuse dowlada sheegay in dowlada soomaaliya iyo maamulka hirshabelle iyo garab isgarab surmo doonaan sidii lanku jawaaba lahaayey cabashada bulshada ku nool gobolka hiiraan iyo oona kaaladaayeen golaha wadatashiga qaran oo kamid aysan yihiin ra-iisul wasaare rooble madaxda shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir
marka arrinta hiiraan arrimahaas ayay kamid tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ay tahay arrin ay awoodi doonaan in madaxda hirshabelle ay maaragtay muxuu ahaa ay hagaan oo ay xaliyaan haddii dabcan ay gacan uga baahdaan dowladda federaalka ah ama golaha wadatashiga qarankana insha allahu tacaala waa la xallin doonaa waxaan rajaynaynaa inaan caqabad aysan noqonin oo xal loo helo dadka deegaankaas degan ee cabashada qabana tabashooyinkooda la xaliyo intaan ognahana dhagraalixin badan iyo nuglaasho badan ayaa jira marka ma rajaynayna insha allahu tacaala inay dib gooniya noqoto haddii mushkilad ay ka timaadana waaba loo diyaarsan yahay oo waa sababta heshiiska loogu qoray in madaxda golaha wadatashiga wixii caqabadahoo yimaada ay xaliyaan
tan iyo markii magaalada jowhar laku qabday doorashadii oo haka baheen madaxweynaha hirshabelle iyo ku-xigeen yeya waliba cabashaha ku yeertay bulshada ku nool gobolka hiiraan walibaana taasay tiyeesheentay ini magaalada beledweyne landiida in isu seydeen madaxweynaha maamulka sayti cali gulaawe xuseen dhinihi kaleed ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa tababar lahankeli darkaasiti turkiga suusaneyn kafiriyow xasan joker utubyo ku tirsan ciidanka xooga dalka gorgor yaamayba tababar la xankiriyay magaalada asbartis ee dalka turkiga milisay oo dhowr bulo tababar unku socday munaasabada tababarka la xankixiraay ciidamada yaamayba ku qayb galeen saraakiil ku socotay dowlada federaalk soomaaliya iyo dowlada turkiga oo tababaraasi ciidamada anqaabilsanaha arrimaha ciidamada safaarada soomaaliya ee dalka turkiga jenaraal maxamed maxamuud xuseen garabey ayaa sheegay inay ciidamadu eeyiin dufcadii todobaad oo tababarka qaadadaas dalka turkiga islamarkaana tababaradii oyoo noqda doonaan haano socda doonaan jenaraal garabey yamayba ang maxaad dheliyey dowladda turkiga oo dadaal dheeranka jarta tababarowka iyo weliba qalabeynta ciidamada hooga dalka soomaaliyeed oo dagaal kala jaraan ururka al-shabaab runtii maanta waa maalin weyn oo maalmaha wanaagsan ee na soo maray ka mid ah xafladda tani maaha xafladdii koowaad labaad saddexaad afaraad maaha waa xafladdii toddobaad haddana way sii soconaysaa waxaa nasiib wanaag noo ah annagoo ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxdiisii iyo mas-uuliyiintii qarankanba inaanu mar walbaba dhegahaynu ay maqlayaan indhahaynuna ay arkayaan xiridda tababar ciidan khaas ah oo dhallinyaro ah oo jiilka dhallinyarada ee waddankeena laga soo xulo daafiisa kala duwan inay lixdii biloodba saddexdii biloodba halkan ay ku qaataan tababar khaas ah oo firqada danab ah tababarkaas oo loogu talagalay in ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya lagu tayeeyo aqoontiisa jirkiisa iyo agshinkiisa waxbarasho ee xagga colaadaha iyo wakhtiyada dagaalka runtii waa tababar loo maray habka ugu wanaagsan ee casriga ah run ahaantii waxaan indhahaynu qabanayaan tababar wanaagsan oo ka duwan tababarada ciidamada qaarkood oo ah tababar khaas ah runtii dufcaddani waa dufcadii toddobaad ee guutada gorgor wayna noo soco doontaa haddii alla idmo in muddo ah waxay ku biiri doonaan ciidankan halkaa maanta tababarka ku dhammaystay saaxiibadood hora u qaata tababarada ee ku sugan waddankeenii hooyo waxayna mar labaad waxayna la jaal noqon doonaan amay ku biiri doonaan in ay la howlgalaan lana faltamaan saaxiibada ciidanka xooga dalka soomaaliya nuuciisa kala duwan waa guul runtii aada u ballaaran ummadda soomaaliyeedna ay og tahay safaaradda soomaaliya ee wadankan turkigu waxay habeenii maalin ku bixisaa adeegeeda iyo howlaheeda sidii iskaashiga wanaagsan ee militariya ka dhexeeya wadankan iyo wadanka soomaaliya oo uu horumari lahaa iyadoo loo marayo habka wanaagsan iyo wada shaqaynta dhow ee allan leenahay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda gaashaandhigga waddankaynuba labaduba ay isleeyihiin taa macnaheeda wada shaqaynteeda waxay abuurtay ee ay dhalisay kalsoon sidaas darteed waxaa maanta farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya magaca safaaradda soomaaliyeed ee waddankan turkiga anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasaaradda gaashaandhigga anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan ciidanka qalabka sida waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leenahay waxaan ilaah ka rajaynaynaa in ay noqdaan dhallinyarada tani kuwii dalkooda iyo dalkooda uu ku diirsado shacabka soomaaliyeed ee la tabaalaysan amni daradana inay wax ka bedelaan wakhtiyada soo socda waana ka bedeleen runtii haddana way ka bedeli doonaan dowladda turkiga iyo mayba kumad ataa dowlado taageera dowladda soomaaliya maybaniya soomaaliya antaba bartay kumanaan askari sida oo kale inay qalab aytay
iideedan mahadsanyi xasan jookar xubnaha midooda musharaxiinta ayaa kulanku weeldhadii magaalada muqdisho oo kulanku weeldhadaro magaalada muqdisho ayaa waliba ayo shaaciyeenay ini golaajo uusa sii jari doona maadaama doorashada soomaaliya ee heshiis lagu deeri dhawaaniya bilaabada doonta afhayeenka midooda musharaxiinta midooda musharaxiinta musharax madaxweyne daahir maxamuud geele ayaa hadhow ay heshiiska doorashada ee la deeri walibaan uusa sheegay ini dadaal fara badan langalay sidii linku hortaga lahaa in dalkii usoo fowdo gala anka dambeyntii afhayeen daahir maxamuud geele ayaa waliba uusan kuma hadnagay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya saraakiile iyo ciidamada ku hortagay muddo kordhintii ee la magac baxay badbaado qaran warwarkan warkunha kuweri midooda musharaxiinta ayaa waliba hakeeday xilli khamiistii lahadhaafii la shaaciyey heshiis lagu deeriya arrimaha doorashada soomaaliya islamarkaasaytina la filaayay ini muddo lixdan cisho gudaajo ee iyo doorasho kudhiyada dalka warar dheeraad ayaa ku baahaya qarax miina nooca dhulka la geliyo saacadoogii lahadhaafii kudhiyay deegaanada ee degmada afmadoob ee gobolka jubbada hoose kaasoo jeysadiyay khasaareen iskajara dhimasho iyo dhaawac qaraxun yaa walibaa lala fiirsayay ciidamo ku tirsan daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland oo socdaalka maraay wadada dhexeyta degmada afmadoob iyo deegaanka qooqani inta la xaqiijiyay qaraxa oo miinaha ayaa walibaa ka dhimatay sida askari iyo sirkaal magaaj ilaha kagaawi cabdulaahi carab walibaana wararka qaardhiyo sheegahayn iniyo jiraan askar dhaawaca deertii weli ma jiraan walwar ee u xukubahay saraakiil ciidamada maamulka jubbaland oo ku hadlayaan arrintaa sayti ama qaraxa sayti ee khasaaraha usajeysidii waana kudhigi gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada afmadoob oo langmalaya iniyo ku dambeeyeen ururka al-shabaab al-shabaab yaa inta badan qaraxyada noocan oo kale ee waliba ayo la fiirsaayana ciidamada dowladda iyo maamul goboleedyada xiliyada iyo ku socdaalayaan wadooyinka walibaana dhowr jeer u horey sidun oo kale qarax lan la fiirsay ciidamo ku tirsan maamulka jubbaland dhinihii kale dowlad goboleedka galmudug yaa hakeeday dhismaha golayaalka deegaanka degmooyin ku tirsan gobolka mudug iyo galgaduud gureed qoraalha kubahi wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka qoraal hasaariya waliba uuse sheegay in dhismaha golayaalka deegaanka dhuusamareeb cadaada caabud waaq hobi iyo balanbale la hakiyay muddo sagaalan maalmoode axmed cismaan aadan ayaa tilmaamay in amarka laga hakiyay dhismaha golayaalka deegaanka degmooyinka uuse horey ankubahi madaxweynahaankubahi madaxweynaha maamulka sayti axmed cabdikaariye qoorqoor islamarkaa saytina la tixgeliyay qoraalka kubahi madaxweynaha waana la roojiyay golaha degmooyinka sayti dhisida golaha degmooyinka sayti sokaleed wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka ayaa faray dhammaan howlwadeenada wasaaradda ee kusugan degmada balanbale iniyo xaroodan islamarkaa saytina la roojiyay dhismaha dhismaha golayaalka deegaanka ee socday dhinihii kaleed wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa geeg oo sabtay ee deegaanada puntland ku bilowtay wejig lamaad ee tilaalka eerna cudurka safmareenka ee covid nneteen wasiirka caafimaadka puntland doctor jaamac faarax xasan yamayba uusa garoowey ka dahfuray tilaalka covid nneteen wejigii lamaad waliban uus wasiirka dadweynaha reer puntland kala dardaaramay iniyo dadkii horeen qaadaday wejiga koowaad ee tilaalka iyo qaadadan wejiga lamaad kaasoo aana eena oo ku dambeeyay ero wejiga koowaad dadweyne fara badan yaa tilaalkun gee ka qaadeen ka qaadeen xarumaha tilaalka lakabiyo walibaana dadka oo la hadlay warbaahintiiyo sheegana inay tilaalkiyo horey wal dhibaatay ankula kulungna kalsoonina ka qaban markiyo qaadadan markiyo qaadadan inay difaaca jirjo ee xanuunka covid nineteen use kuxoog ero kuxoogaysadow difaaca jirjo tilaalkun yaa walibaa lanka talagalay inayo qaadan shaqaalaha caafimaadka macalimiinta iyo dadka qaba xanuunada dhiikarka macaanka iyo neefta aana soo koena ee hanuusa saameyn badan kuweel dhadow cudurka covid nneteen soo kaleed waliba magaalada boosaaso la ka daafuray tadaalka wejiga lamaad ee gudoomiyaha gobolka bari cabn cabdisamed yuusuf maxamed uso-oona n tilaalka sayti qaadday dadweynaha gobolka bari yafari ini dadka tilaalka horeyn qaadday iyo wejiga lamaad iyo qaadan tilaalkan yaa muddo shan maalmood ah usa socod doona deegaanada ku socod doona deegaanada puntland iyagoona dadkii horeyn qaaday iyo lasii doona wejiga lamaad dhini kaleed waliba shir hata magaalada muqdisho ku socday ra-iisul wasaaraha dalka beela caalamka iyo madaxweyneyaalka maamul goboleedka waliba faahfaahinta warkuning haya cabdirashiid antena
waxaa haatan ha kulan u socda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya madaxda shanta dowlad goboleed ee dowladda dhexe federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wakiilada beesha caalamka kulankan oo uu shir gudoominayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa looga hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo amniga dalka ee dhowaan madaxda soomaalida ay heshiis ay ka gaareen sidoo kale waxaa kulankaasi looga hadlayaa sidii hogaamiyaasha soomaalida ay u dhaqangelin lahaayeen heshiiska iyagoo taageero dhinac walba ay ka helayaan wakiilada beesha caalamka khamiistii lasoo dhaafay ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble madaxda shanta dowlad goboleed gudoomiyaha gobolka banaadir waxay si wadajir ah ay u saxiixeen heshiiska doorasho ee ay ku gaareen shir afar maalin uga socday teenada afasiyooni ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka
eedyada mahadsanta cabdirashiid antena dhugunsidayaal waliba aysiin dhugunsida haytana warkada hornimo idaacadda raadiyo baydhabo uunoo qeybo inkada dambeeya slatirne hadtana akhbaaraadka binaanka madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan yaa waliba uusa xaraga ku jaray masaajid laka dhisi fagaaraha tagsiim ee ka yaala magaalada istanbul kaasoo qorshaha dhisitanji uusa ku dhaladay binaanbaxyo xoogan oo lahan ku horjeeday sanadkii lamadkutimisadeedii kumanaan qof oo ku qeybgalay munaasabada lakadahafuray oo masaajidka city yaa waliba ayoo ka tukadeen salaada jimaada masaajidkan oo ka yaala fagaaraha caanka oo astaan ee mabaadida calmaaniyada jamhuuriyadda turkiga waliba lan aragay goobtun iniya ete meel qadiimiya oo ku xusan taariikhda turkiga gaar ahaan asaasihii dalka sayti mustafa kamaal ataturk waliba nanta sayti ka daray in masaajidka usayi masjid uusa sii jara doono madaxweynaha dalka turkiga waliba dadweynaha ku qeybgalay munaasabada madaxweynaha turkiga uusan sheegay in dhismaha masaajidkan usayi guul taariikhi ee koreya dibadbaxyadii laka diidanayay in fagaaraha tagsiim laka dhisa masaajidkan waliba useeray eena hadda majarta cid hor istaago korta barnaamijkan masaajidkan dhismadii ee eena madaxweynaha turkiga oo ku hadalay dhismaha masaajidka city dhugunsadayaal warkii duhurnimo intaaniinka dhonyi warka walibaasiina socodsiiyaan oo maxamed cabdiraxmaan cali maxamiyare ee dhiniga farsamada saaxiibka ibraahim eena dhugow iyo galanku jaysidii warkun warlamid antuin reedanku kulmaan walibaasiinka ku tawaanaan sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu